bilaanta ka dhigo waa isku furanka yaa inta badan weliba la kulumayana dhibaatooyin badan oo saameyn ku weeldhadaasa nololyo sida furiinka iyo kulukulumaayanga xartigii qabi iyo bulshada intii oo kale sidoo kalena xaalado nafsiyan eh xarada dhadhaaba weliba ka jaree bilaan badan oo la noola iska furanka haddana bulshada iyo takoor kulukulumaayanga yoona dareemaya dhibaatooyinga badanga iyo weliba yo iskugu taweena shaqadiio dharraqowka oo nololiyo ka maarayayanga taaseytee weliba ansii dheera iyo hatigii qabiyo ku tabenga iyo weliba yo dalbadeena in laku caawiyaa dhibaatooyinka iyo sheeganga oo iyo ambaahayiga gargaari weliba daawa bulshada dhexdeeda xataa anagoo jooga xataa maaragtay dhib badan oo aada u weyn baan ku qabaa tuubada markaan tago waa laygu faquuqo waa laygu caayaa habartiisaanagtaislaantiisawaxaan qabtaa la dhahaa ilmahayga waa la faquuqaa markay kubadda ciyaareen banaanka aadaan waxbarashada aadaan waa lagu soo faquuqaa maxaan ku rahdaa meelaha shirarka amaba geli karo oo intaan ka weri ama suuqa noqoto ama raashin qaadan noqoto intaan ka wareegi karaan ka wareegaa marka dhib aada u fara badan baan qabnaa markii aan hawshan igu dhacday ana da-deedu waa yarayn toddobadood basaan dhalay waan hor lahaa soddon iyo wax yaraan maraya marka hawshan ana igu dhacday ninkayga waan ku kala tagna ku dambena maba guursanin kaygiba hadduu igaga tegay kayga horeba hadduu igaga tegay ku dambe kayga hore la joog waxay u gaartay hadduu igaga tegay wiigu rabina igaga tegay oo ka dareemayo maxaan ku raha igaga dhaqaaqay ku dambe maba ka hawaysanaya haddee maxaan ku raha ku dambena maba hawadeeda maba qabanayaan ku leehay oo maba gelaya haddana gabdha yayaru habeen dhaarba ku dhacayaaba oo bur ay ka yihiin oo ka buuxda baahidaan u qabna wax weyn baan u qabnaa aad baan ugu baahanay gogosha maxaan ku raha hataa waxaa jira bahalo oo haweenka dadku markuu waaweynaada kaadida yar meelaha kolkay suuqyada meeha u luudayaan ay gashadaan baa jira goosha korkeeda wax la saartaa jira joodari baa jira baati baa jira waxyaala badan baa jira saabuunta beeshinka dharka lagu dhaqay beeshinku gaara wallaahi horta marka u horeyso waxa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-aynin waa takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskiiaad ka takooranta bulshadiiaad ka takooranta ilmahaadi ilmaha la dheeli karin haweenkaa kugu maagayo haweenka caruurtoodii maqlaysayba caruurtaadi ku caynaysa banaanka markii la tagoo laisku diliyo muxuu ahaaye hooyadaabaa saa intii la dhaho laisku diliba way igu dhacday way igu dhacday oo mar maan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn way dhacday haa wayna dhici wax soo jireen iyo xeer ah baa iska jira oo gabdhihii si fiican uma dhalaayin oo dhaqsi ma dhalaayinoo dee go-owga meeshaasu ka imaaday si gaar buuba iigu yeeshaba soo ma aragtid haa gudnooga fircooniga gudniinka fircooniga waxaan leeyahay gabdhaha ha laga daayo haddaaman leey gabdhaha ha laga daayo ha laga daayo ha laga daayo kaa fircooniga dumarka u keenay marka dhib weyn waaye dumarkii marka saas loo takooro ay burbalam isku dhalyaan oo maskaxdooda fikiraan oo meel ay fadhiistaan oo qofta hebel waa waajtay ama hebel saan uga noqday ama hebel saas uga noqday laleeyahay dhibaatadaas ku dhacday darteed ayaa la fikiraayeen marka maskaxiyahan maskaxdooda inay wax gaaraan ama macquul eba oo ay isla hadlaan ama qofkan waa waajtay layira asoo keligiis hadlaa la arko